saddexdii bishii disembar sanadkii labada kun iyo sagaalka waxaa xaflad qalinjabin ay ka socotay hoteelka shaamo ee magaalada muqdisho markii mar qura qof isa soo miidaamiyey uu qarxiyey suunkii ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa shan iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi oo ka mid ahaa mid ka mida dhakhaatiirta ugu caansan soomaaliya doctor maxamed aadan warsame shahiid raage maxamed aadan shahiid oo uu dhalay doctor shahiid ayaa xusuusta sida ay wax u dhaceen maalintaas maalintaas aabba dhinta allah unaxariista oo ahayd maalintii murugada badneed labada kun iyo sagaalkii saddexdii december ducaale waxaan sida aan kuu sheegay waxaa kamid ahay ardaydii markaas qalin jibinaysay wuxuu fadhiyey kursiga ardayda qalin jibinta aabba ayaa markaas stageka kasoo degay wuxuu baneeyey barsoor dufle allah unaxariis sida oo oo dhahay barsoor dufle ayaa khudbada qaatay aabbana markaas kasoo degay kursiga wuxuu salaamay ducaale wuxuu hambeliyey ducaale kadibna wuxuu ka fadhiistay kursigii uu ku fadhiis kasoo kacay barsoor dufle halkaas ayaa marka aabo ku roog baxay halkaas ayaana aabo kasoo qaadnay ducaale maalintaas ilaaha ayaa ka badbaadshay kollay waxba ma gaarin laakiinse stresska iyo traamadii oo ka qaaday waxa waaye waa wakti dambe ayaa ilaahay kolleyba ka qaliyay laakiinse wuxuu isku dayey in uu uu arrintaas ka tago oo macnaha u oo hore usii saaxo si uu wax usii qabsado maadaama ahayd tarbiyadii lasoo siiyey iyo wixii lasoo baray inay sidaas ahayd ku dhowaad toddoba sano kadib haddaba qaraxaasi ayaa maalintii sabtidii ee toddobaadkan lala beegsaday hoteelka naase hablood waxaa ku dhintay wiilkiisa ducaale maxamed aadan shahiid oo sida aad maqlayseenba ka mid ahaa dadkii ka badbaaday qaraxii shaamo marxuumka waxa uu dhintay isagoo xilligaasi baabuurkiisa geeyo goob lagu dhaqo baabuurta markii saacadda ay ahayd afartii iyo barhkii galabnimona baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa qof isa soo miidaamiyey uu ku dhuftay hoteelka naase hablood
ducaale horta wuxuu marayay waddada ayuu marayay xilligaas wuxuu la kulmay qaraxa meesha haddaad dad tahay waxaad kasoo horjeedta labaajo gaariga lagu dhaqdo oo kaar woosh ah halkaas ayuu gaariga ku dhaqday markaas ayadoo gaariga loo dhameeyey asigoo soo bixi rabo ayuu qaraxa meesha ku haleelay kolleyba khabarkiisana waxaa noola soo sheegay dad meesha joogan ayaa noo soo sheegeen sidaas ayaa meesha ugu tagnay markii ayadiio wixii socdaan halkaas ayaana kasoo qaadnay meydkiis ayaana halkaas kasoo qaadnay guddoomiyaha jaamacadda banaadir doctor cabdirasaaq axmed dalmar oo ay soo wada shaqeeyeen labada marxuum ee isdhalay ayaan goor dhoweyd wax ka weydiiyey sida ay geerideeni u taabatay jaamacadda banaadir oo doctor maxamed warsame shahiid uu ka mid ahaa aasaasayaasheeda ducaalana uu arday ka ahaa innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun waa geerida doctor ducaale maxamed aadan geeri naxdinla ayay nagu ahayd waa qadar ilaahay waa inaan aqbalnaa laakiin xanuun weyn bay nagu reebtay haddii aan nahay bahda jaamacadda banaadir maadaama doctor ducaale uu ahaa macalin ka mida macalimiinta muhiimka ah ee jaamacadda banaadir islamarkaana uu ka tirsanaa mu'asasada jaamacadda banaadir uuna ka ahaa xogeeyaha guud ee guddiga fulinta runtii wuxuu ahaa xubin aada iyo aada u firfircoon oo aada iyo aada u dabeecad wanaagsan oo aada iyo aada howlkar u ah ayna jecel yihiin dhammaan madaxda maamulka mu'asasada macalimiinta iyo ardayda jaamacadda banaadir ilaahay naxariistiisii jannaha ka waraabiyo waa gartay annagana samariya imaan allah naga siiyo muxuu dhigi jiray wuxuu dhigi jiray maadooyinka anatomiga iyo embryologiga oo ah sida ilmuhu ay uurka hooyada ugu samaysmaan isagoo maadooyin kalena caawin jira oo xagga public healthiga ah waa gartay isagu muxuu bartay jaamacaddu ka baxay dabcan saan filayo muxuu bartay wuxuu ahaa loodkii labaad oo jaamacadda ka baxay sanadkii labada kun iyo sagaalka wuxuu bartay daaweynta iyo qalliinka guud oo muddo lix sanaad uu ka dhiganayo jaamacadda banaadir kabacdi waxaa loo qaatay barakaaliya maadaama uu ardada ugu sarreyso darajada sare ku gudubtay
kadib geeridii aabihiis ducaale waxa uu mar walba isku dayey inuu buuxiyo booskii aabihiis doctor dalmer ayaa macalin u ahaa doctor ducaale xilligii ardayda ka ahaa jaamacadda wuxuuna iiga warramay shakhsiyadiisii
ducaale waqti dheer baan aqiinay arday buu ahaa macalin baan u ahaa maadooyin baan u dhigay kadibna wuxuu noqday assistant bare oo jaamacadda ayuu ka ahaa barakaaliye iyo baraba oo waxaanu noqday madax sidoo kale waxaan ka wada tirsanayn mu'asasada oo guddiga fulinta ayaan ka wada mid ahayn isaguna xoogayaha guudo ka ahaa anaan guddoomiyaha jaamacadda banaadir ka ahaa runtii wuxuu ahaa nin aada iyo aada u afgaaban mutadayina oo diinta ku xiran bulshada oo dhan texgeliya qofkii ka weyn adeer yiraahda dhalinyarada ay maaragtay isku group ka yihiin oo dhakhaatiirta oo ka baxday jaamacadda saaxiib laah nin wuxuu ahaa shaqadii loo dira ka soo baxa caqli aada iyo aada u badan ilaahay u siiyey iyo kalsooni islamarkaana texgeliya fikradaha kala duwan oo dadkay kala qabaan soo dhoweeya jecelna qof walba inuu wanaajiyo dabeecadda aada iyo aada u wanaagsan ayuu lahaa raage maxamed aadan shahiid waxa uu ii sheegay in walaalkiis kasokow dhakhtarnimada uu u shaqaynayay mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee dalka ka howlgala waxa uu sheegay in walaalkiisu u bareeray khatarta waddanka si uu dadka wax ugu qabto waxyaabaha u bareerayna waxa uu ii sheegay inay ka mid ahayd hanjabaado soo gaadhay hadda ka hor
waxyaalaha halistaa u qaatay ducaale waxaa ka mid ahayd in uu u bareeray in macnaha uu ku noolaado magaalada muqdisho asigoo og meesha aabihiis uu ku dhintay inay tahay asigoo og dhimashadii aabihiis mid mida mid ka daba dhow in ay ka daba imaan karto ama in riskigaas uu qaato ay ka mid tahay in haddii xataa loo hanjabo oo lagu ducaale waan kudili lahaa oo haddii aadan waxaas iyo waddanka aadan xaaran inuu go-aan u qaato inuu kugu xilkiisa ka cararin in uu macnaha halis walba ku noqoto waa gartay
saacdihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxay ahayd meel aad iyo aad halos ah waxaa taargad ahay dadka u shaqeeya hay-adaha waxaa taargad ahay dadka waxbarka jaamacadaha waxaa taargad ahay qof walba oo laisdhihi karo wuxuu yahay dhaqdhaqaaq ayuu leeyahay ama bulshadan ay wax kusokorinahay
raage maxamed aadan wuxuu kaloo ii sheegay in xilligan qoyska ay ka baxeen aabihiis iyo walaalkiis ay dareemayaan xaalad adag
wallaahi waxaan dareemaynaa murid aad iyo aad u badan shalay markuu aaba naga dhintay aaba wuxuu ahay qof kontonka dhaafay waxaan aaminsanay macnaha waktigii qof lahayn jira waktigiisa inuu soo dhow yahay wakti walba uu dhiman karo balse ducaada aan kuu sheegay oo ay soddon iyo saddex jir macnaha wax aan malaysan karna ama wax hadda nagu soo dhowaay inaas dhayda male balse si allah ayaa qornay laakiinse haddii uu dhintay waxaan dareemaynaa welwel aad iyo aad u badan waxaan dareemaynaa macnaha in boos weyn nagu soo dumay ma malayn karno inaan ducaalo kale noqon karno balse waxaan dhihi lahay haddii ilaahayna ma dayacayo balse waxaan u baahanaynaa in aan aad iyo aad u dadaalno waxaan u malaynayaa dhibaatadan soo laalaabatay in inagu keeni karto macnaha stress iyo trump in aan ka cabsi qabnaba inaan shaqaysan weyno oo isdhahno ma sidaan oo kale in dambeyso halistina waa iska jirtaayo haddii maanta ducaa la dhintay macnaha halista kusoo xigta waa anaka iyo dadka lamidka ah macnaha marka waa wax halisa hoon dareemeyna doctor cabdirasaaq axmed dalmar guddoomiyaha jaamacadda banaadir wuxuu sheegay in waxa ugu wanaagsan ee lagu xusuusan kara labada marxuum ay tahay in lasii wado hawshii samafalka ay hayeen
insha allah borsoor shahiid iyo iyo wiilkiisa ducaalaba tii allah u timid waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto waxaanu ku xasuusan doonaa dadaalkii weynaa oo ay geliyeen arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka soomaaliyeed ayagoo labadaba ah dhakhaatiir u shaqeeya ummadda islamarkaana ka hulanaa soo saarista dhakhaatiirta cusub ee jiilka cusub marka waxaan leenahay labada qodob ayaa lagu xasuusan doonaa oo ah daryeelka caafimaadka bulshada iyo soo saarka aqoon-yahanka ka shaqayn doona caafimaadka bulshada waxa uu doctor dalmar sheegay in jaamacadda banaadir iyo labada marxuumba ay aasaas fiican u dhigeen soo saarista dhakhaatiir wax ka tari doonta dalka
jaamacadda banaadir waa jaamacadda ugu weyn ee waddanka soomaaliya xagga arrimaha caafimaadka waxayna ahayd jaamacadda ugu horreysa oo dhakhtarnimada lagu barto oo waddanka soomaaliya koonfurta iyo bartamahaba laga sameeyo ilaa hadda waxaa naga soo qalin jebiyey sideed dufacdood ayadoo dufcaddii sagaalaadna ay qalin jebin doonto bisha sagaalaad ee sanadkan haddii la isku daro sagaalka dufcadood dhakhaatiirta aan soo saarnay waxay noqonaysaa shan boqol iyo toban dhakhtar oo ka shaqeeya dhammaan gobollada waddanka soomaaliya qaarkood ay hay-ado waaweyn madax ka yihiin qaar ay takhasus adduunyada ku sameeyeen dibadda ilaa b h d kusoo qaateen hadda waxaa dhigata ilaa kun iyo laba boqol oo arday oo lixda sano oo kuliyadda caafimaadka ay ka kooban tahay kala dhigata waxaan kaloo leenahay kuliyadda culumta caafimaadka oo ayadana soo saarta kalkaaliyaasha iyo mulisooyinka iyo shaybaaristayaasha iyo fayadhowrkaba waxaan saddex sano ka hor aan sameynaa iyadana dugsiga takhasuska oo lagu barto qaybta qalliinka guud qaybta daawada guud iyo qaybta caafimaadka bulshada ayadoo sanadkan sebtembarna aan ku dari doonno takhasuska caruurta iyo takhasuska hooyada iyo dhala dhalmadaba ayadoo qoladii ugu horreysay oo ahayd sagaal dhakhtar oo waddanka gudihiisa iyo turkiga oo aanu la lahayn iskaashi ay toddobaadka hore ka qalin jebiyeen takhasuskii ugu horreeyay qalliinka guud oo muddo saddex sana ay dhiganayeen
idaacadeenna soo socda ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan warbixino ku saabsan qaar ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxii hoteelka naasahablood